iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka toddobaad ee matayos xukunka dadka kale la xukumo ninnaha xukumina inaan laydin xukumin waayo xukunkii aad ku xukuntaan ayaa laydinku xukumi doonaa oo qiyaastii aad ku qiyaastaan ayaa laydinku qiyaasi doonaa saxarka isha walaalkaa ku jira maxaad u aragtaa dogobka ishaada ku jirase aad u fiirsan weydaa sidee baad walaalkaa ugu odhan doontaa iddaa saxarka ishaada ku jira aan kaa saare oo dogob baa ishaada ku jire laba wejiilo yahow horta dogobka ishaada ku jira iska saar goortaasaad bayaan u arkaysaa inaad saxarka isha walaalkaa ku jira ka saarto waxa quduuska ah eeyaha ha siinina luulkiinnana doofaarrada hortooda ha ku tuurina si ayaan ugu tuman oo ayaan idinku soo jeesan oo ayaan idinkala jeexjeexin dhiirrigelinta tukashada weyddiista oo waa laydin siin doonaa doona oo waad heli doontaan garaaca oo waa laydinka furi doonaa waayo mid kasta oo weyddiista waa la siiyaa kii doonaana waa helaa kii garaacaana waa laga furi doonaa ninkiinneebaa haddii wiilkiisu kibis weyddiisto dhagax siinaya ama hadduu kalluun weyddiisto abeese siinaya haddaba idinka oo shar leh haddaad garanaysaan inaad hadiyada wanaagsan carruurtiinna siisaan intee ka badan ayaa aabbihiinna jannada ku jiraa wax wanaagsan uu siin doonaa kuwa isaga weyddiista qaynuunka dahabka ah haddaba wax kasta oo aad doonaysaan in laydinku sameeyo idinkuna sidaas oo kale u sameeya waayo kanu waa sharcigii iyo nebiyadii labada jid iridda cidhiidhsan ka gala waayo iridda waa weyn tahay jidkuna waa ballaadhan yahay kan xagga baabi'idda u kaca oo kuwa ka galaa waa badan yihiin waayo iriddu waa cidhiidhsan tahay jidkuna waa yar yahay kan xagga nolosha u kaca kuwa helaana waa yar yihiin runta iyo beenta iska jira nebiyada beenta ah kuwa idinku imaanaya iyagoo qaba dharka idaad laakiin hoosta ka ah yey waxboobaysa midhahooda ayaad ku garan doontaan canab ma laga guraa geed qodxan leh bardana ma laga guraa yamaarugga sidaasaa geed kasta oo wanaagsanuu midho wanaagsan u dhalaa geedkii xumina midho xun u dhalaa geed wanaagsanu midho xun ma dhali karo geed xumina midho wanaagsan ma dhali karo geed kasta oo aan midho wanaagsan dhalin waa la jaraa oo dabka lagu tuuraa sidaa darteed waxaa iyaga ku garanaysaan midhahooda hadallada iyo falimaha ma aha qof kasta oo igu yidhaahda rabbow rabbow kuwa boqortooyadii jannada gelayaa laakiin kii sameeya doonista aabbahayga jannada ku jira kaasaa gelaya maalintaas qaar badan baa igu odhan doona rabbow rabbow miyaanaan magacaaga wax ku sii sheegin oo miyaanaan magacaaga jinniyo ku saarin oo miyaanaan magacaaga wax badan oo xoog leh ku samayn markaasaan ku odhan doonaa weligay idinma aqoon iga taga dembifalayaalow labada aasaas haddaba qof kasta oo hadalladaydan maqla oo yeela waxaa loo ekaysiinayaa nin caqli leh oo gurigiisa ka duldhisay dhagaxa roobkii ayaa da'ay daadkiina waa yimid dabayshiina waa dhacday wayna ku dhaceen gurigaas ma uuna dumin waayo waxaa laga duldhisay dhagaxa qof kasta oo hadalladaydan maqla oo aan yeelin waxaa loo ekaysiinayaa nin duqun ah oo gurigiisa carrada ka duldhisay roobkii waa da'ay daadkiina waa yimid dabeeshiina waa dhacday wayna ku dhaceen gurigaas wuuna dumay dumiddiisuna waa weynayd waxaa dhacay goortii ciise hadalladan dhammeeyey in dadkii oo dhammu waxbariddiisa la yaabeen waayo wuxuu wax u barayey sida mid amar leh oo uma uu baraynin sida culimmada